la magac baahay xilli ay jirto khilaafaad ka dhex jira shirkadaha korontada magaalada burco kadibna cabasho ka soo yeertay bulshada magaalada guddiga ayaa kormeer ku tegay xarumaha shirkadda korontada ee magaalada iyagoona u kuurgalayay caqabadaha ka jira xarumaha sidii xal looga gaari lahaa kormeerka kadib guddiga madaxa shirkadaha korontada magaalada burco ayaa xal ka gaaray islamarkaana go-aano kasoo saaray wixii lagu heshiiyey waxyaabaha khilaafaadka keenay islamarkaana meesha lagu saaro caqabadaha ay bulshadu kala kulmi karaan koronto la-aan ta ku dhacda magaalada mas-uuliyiintii kormeerkaasi ku tagtay ayaa warbaahinta la hadlay magaaladannu nimidnay waxaanu u nimidnayna waxaa ahayd kormeer aanu ku eegayno kuna indhaindhaynayno markaa xaaladda korontada ee magaalada burco gaar ahaan waxaanu xoogga saaraynay inaanu ogaano cabashooyinka dadweynuhu ay qabaan waxaanu la kulannay markaasi dad kala duwan oo acyaanta magaalada ah oonu runtii ka xog wareysanaynay cabashooyinka korontada ee magaalada waxaanu la kulannay markaa shirkadihii iyaguna khilaafku uu dhexdooda ka jiray waxaanu soo eegnay dhammaan xarumahoogii baanu soo eegnay iyadoona ognahay xukuumadduna ay ogsoon tahay wasaarad ahaan iyo komishinkuna aanu ku wada soconno inuu leydhku yahay nolosha dadka runtiina uu ka mid yahay national security-ga waddanka ama amniga qaranka uu ka mid yahay runtii kormeerkaasoo ay naga soo horreeyeen guddi farsamo oonu soo dirnay oo magaalada ka soo diyaariyey macluumaad dhammaystiran oo annaguna macluumaadkii macluumaad labaadaan u baahnayna halkan aanu ka soo dhammaystirnay dhammaanna waanu soo wada eegnay runtiina waxaanu rajaynaynaa markaasi in khilaafka aanu xallin doonno xukuumadda iyo ka wasaarad ahaan iyo commishonkuna qorshaanu ka leenahay markaasi qiimayaasha ay dadku ka cabanayaanna qorshaanu ka leenahay mid dhow iyo mid dheerba qorshaanu ka leenahay qorshahaana insha allahu tacaala waxaanu gaari doonaa waratullahi wabarakaatu
waxaan jecelahay inaan idiin yar sharaxo baawarkan aynu iminka taagannahay waxa weeye bawer howskii labaad ee shirkadda heko waxaan iminka ka nimi bawer howskii number oneka ahaa waxaa ka soo baxa saddex iyo soddon kun oo k v a waxay yimaadaan bawer howska labaad laba layn baa ka soo baxa bawer howska koowaad halkanna waxaa ka baxa afar layn oo magaalada gala labana bari bay gashaa labana galbeed bay gashaa dab ku filan ayay magaaladu leedahay oo heshaa haddii mid labada bawer hows mid wax ku dhacaan ama uu cadilaadi ku timaado isla markiiba waxaa loo soo wareejiyaa bawer howska kale markaa ma dhacdo in dabwaa dhaco ama ay magaaladu uu baktido waa laga yaabaa wax yar yar oo dee layn ama xaafadii inay wax yar noqdaan marmar laakiin in magaaladu baktido aad iyo aad iyo aad baa looga taxadiray sidaa daraaddeed baa loo sameeyey labada bawer hows iyo labada dab ee kala quwadda ah